qulqulka dadka qaxoontiga ah ayaa mawduuca goore kaga jira ajandayaasha siyaasadda ee qaar ka mida dowladaha horumaray waxaana socda dadaallo ay rabaan dowladahaasi inay wax kaga qabtaan maxamed xasan jabane waxa uu ka howlgalaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka minitoba ee waddankaasi canada waxaana uu sharaxayaa qorshahan ay dowladdu soo gudbisay walaal waa mahadsan tahay maalinta talaadada ahayd asbuucan ayaa dowladdu waxay gaar ahaan baarlamaanku waxa uu la horgeeyey miisaaniyaddii dowladda ee sanadka labada kun labaatan iyo afarta marka waxaa ku jira qorshe ah in lacag loo qoondeeyo miisaaniyadda ka mid a saddex boqol shan iyo labaatan milyan ah in upgrading lagu sameeyo ama kor loo qaado xabsiyada dowladda federaalka ay maamusho iyo sidoo kale in wax laga bedelo shuruucda la xidhiidha qaxootiga iyo dadka sida sharci darrada kusoo gala waddanka canada boqolaal qof oo qaxoonti iyo weliba magangelya doona oo soomaali ku jirta ayaa dalkaasi sanadihii u dambeeyey u soo hayaamay haddaba haddii uu hirgalo maxay uga dhigan tahay dadka qaxoontiga ah iyo weliba kuwa magangelya doonka ee dalkaasi soo gelaya waa kan mar kale maxamed xasan jabane qorshahani haddii uu hirgalo waxay noqonaysaa macnaheedu dowladda federaalka ahi inay xabsiyada ay goonida u leedahay inay ku hayn karto dadka ay u aragto inay riski ku yihiin amniga guud ee waddanka gaar ahaan kuwa kusoo gala sida sharci darrada xuduudda udhexaysa maraykanka iyo canada markii hore waxaa maamulka lahaa xabsiyada maamul goboleedyada oo iyagu maaragtay xuduudda ku teedsan ayaa dadka hayn jiray laakiin cambaign socday laba sano ayaa toban ka mida maamul goboleedyada dowladda federaalka ahi ay go-aansadeen inaanay hayn karin dadkaas marka tani waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka ay mas-uuliyaddii la wareegtay laakiin taas waxau badnaa u baahan doontaa in sharciga guud ee immigrationka iyo sharciga maaragta maxaabiista iyo correctional serviceka in wax laga bedelo soomaali badan ayaa sanadihii u dambeeyey ku noolaa waddankaasi canada waxaana jira ururo u dooda dadka soo galootiga iyo weliba magangelya doonka oo ay soomaalidu qayb ka tahay cabdulaahi wool waxa uu ka tirsan yahay urur u dhaqdhaqaaqa shaqaalaha aan xubnaha ka ahayn ururka shaqaalaha waxaana uu qabaa inuu saamayn ku yeelan karo soomaalida haddii uu meel maro waa saamayn weyn ayuu ku yeelan karaa waayo soomaali badan ayaa hadda kasoo tallaaba xadadka kasoo tallaaba sharcigaas ay soo jeediyeen waxawa waa isbedelay rabaa inay ku sameeyaan waa kasoo horjeednaa cabdulaahi ayaa sidoo kale ii sheegay in haddaba ay jiraan soomaali dalkaasi kusoo galay baasaaboorro aan soomaali ahayn oo ajaanib ah oo ay haatan hawshooda gacanta ku hayaan hadda hadda intaan hayno tarxiilka lagu xukumo soomaalida aaday u badan yihiin qola ardaynimo ku timidaa jira waa badihii lambarkooda lama hayo laakiin hadda dadka aan u doodeyno waxay noo sheegeen ilaa afar boqol inay gaarayaan kuwa tarxiilka kuwa kalena maalin kasta ayay soo galaan soomaali dhalinyaro ah ayaa kasoo gudba xadka oo qaxootida halkan u jooga laakiin tiradooda lama hayo laakiin waa aad bay u fara badan yihiin sida ay daawacday warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi canada qaybaha uu xeerkani khuseeya ayaa ka bixiyay dareenno kala duwan maxamed xasan jabane ayaa qabay in waxyaabaha isbeddelaya ay ka mid noqon karto xogta qofku uu ku dhiibo halka uu ka soo galay dalkaasi waxyaalo badan baa runtii meelaha laga soo galo sidaan hore uu sheegay markii hore waxaa maamuli jiray waxay ahayn xabsiyo ay maamulaan maamul goboleedyadu serviceka ay haystaan laga yaabo inuu ka fiicnaa midka hadda ay heli doonaan qaabka loola tacaamulaayo iyo informationka laga ururinaayo iyo wixii dhan waa isbedelayaan hadda waxaa isku xidhnaan doonaa detentionka meelaha laga laga furaayo xogta laga qaadaayo iyo xogta hadhow immigrationka maadaama labadaba ay maamusho dowladda federaalka ah marka runtii waxaa isbedelaya macluumaadka qofka interpointiga looga qaadayo iyo macluumaadka hadhow la weydiin doono marka taas waxaa laga yaabaa dad badan aan u diyaarsanayn inay su-aalaha la weydiinayo si saxa uga jawaabaan inay hadhow caqabad ku noqoto maadaama macluumaadkii ay hal database ku dhacayaan la wadaagayo sidoo kale waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato qofku sida loo haynaayo iyo xilliyada go-aanka laga gaarayo sidoo kale waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato in maadaama xabsiga ay tahay meesha go-aanka looga gaarayo inta u horeysa inuu waddanka halis ku yahay in kale la ogaanayo laga yaabo in markaa decision laga gaaro marka runtii waxay adkaynaysaa dadka soo gelaya iyo qaabka loola tacaamulayo macluumaadka laga helayo iyo in si deg dega go-aan looga gaaro si lamida waddamada dhaqaalahoodu horumaray ee waddanka maraykanku uu ka mid yahay ayaa dalkan canada sanadihii u dambeeyey ay u hayaameen kumanaan qof oo qaar badan oo ka mid ah ay ka yimaadeen waddamada dhaqaalahoodu hooseeya kuwaasoo dalkaasi ka dalbaday qaxoontinimo iyo weliba mangeliya doon